bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaari ha ku dhowaada barnaamijka kulanka warbaahinta warsan oo hamiinka siisinkula dararta raadiyo warsan markii laku reebo hamiinnimada jamaacada oo sabtaga hagalaasa hamiinnimo talaadiya bahayta oo arbaahoydayta taariikhdan iyo kabeeganta tumi toddobada bilo tumin lamaad sannada lamada kun tumi sagaalka qodobada oo ka barnaamijkan isinkudhugun sudu doontaan hoo ilaahay karaal nagada uniin hasiin gudbii doona waliba ku mid ah wafdi ku dareera qaramada midoobay oo geega hadeere magaalada tan baydhabo ujeedka wafdigan iyo handeeran magaalada baydhabo may haye barnaamijkaiyo kugu bogadu doontaan intiisu habada suka jira saasaato weliba barnaamijkan isinku dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo usufuli mid ku mid a balamadii usu horanqaadi may hayta balantaas ameena uso qaadi madaxweynaha barnaamijkiiyo kugu bogdu doontaan hoo ilaahay karaala nagda saasaatay weliba barnaamijkan isinka dheegi doontaan uniin hasinku gudbii doone madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo kormeerusu ku suubii qaybo ku mid ee wasaaradaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaarada ususeedi haane haayan mayna kula hadali wasaaradaasi toy barnaamijkiiyo kugu bogdu doontaan sidoo kale weliba barnaamijkan isinku dheegi doontaan oo ilaahay karaal nagadaan in hasiin gudbii doone aana ku mid a golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddiga gargaarka gurmadka fatahaada maamulka koonfur galbeed oo ku sugan degmada afgooye oo iyo degmadaas deersiyeen gargaar may haay gargaarkaas barnaamijka kugu bogdi doontaan intiisu hawada ka jara unayn hasiin gudbii doono insha allah qodobadaas iyo haanihani koraran intii barnaamijka ku guda jirna iyo barnaamijkan ka dheegi doontaan weliba barnaamijka hasiin saare intan hasiin ku gudbiyahay aniga maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinac sanaado mahdi ku deertu weliba gacan weyn ku jeysadaayo widaaykay bilaal hilaal sheekh shuceeb mar kale iyo mar lamaad akhyaare maysiin lahaa ha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kol kale ha ku dhowaada barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qodobka koowaad oo hasiin qoboda weliba geega magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamul goboleedka koonfur galbeed hadeeray ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeeyaha qaramada midooben qaabilsan arrimaha soomaaliya eena inqaybsamaha iyo isku dowridka arrimaha gargaarka qaramada midoobey ee soomaaliya master aadam cabdi mowla oo safarshaysa haayi geega kiinka horeysa kadeera magaalada baydhabo iyo weliba markiiskooyi kulan uslog aaday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo golihiisa wasiirada weliba kulankaasi toy lanku hadalay sidii lan yaraayo lahaaye waana lan maarayi lahay biyaraanta markasta hakana nagatay gudaha magaalada baydhabo saasoo hata weliba kulanka ka saabsanayay sidii xalwaara lanka helo lahaayey barakaca kabadadii gudaha magaalada baydhabo arrimaha garsoorka dhaqaalaha waxbarashada iyo caafimaadka deegaanada koonfur galbeed iyo kulankaas eed lanka wada hadalay kulanka kureed weliba warbaahintan sharxay waxyaabihii kulanka laisla hadal qaaday iyo maamulka koonfur galbeed walaagianjeedian qaramada midoobey wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo xiriirka caalamiga mudane axmed madoowe nuunow maxamed bismi illaahi raxmaan iraxiim maanto ay taariikhdu tahay toddobiy tobanka bishii labay tobnaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa baydhabo yimid oo booqasho ku yimid ku-xigeenka ergeyga gaarka ah xokayaha guud u qaabilsan soomaaliya ahna u qaybsanaha iyo isduwaha gargaarka biniaadinimada mister aadam cabdilmawla oo la kulmay asagii wafdigiisa oo la kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka iyo golihiisa wasiirada waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa mister aadam oo ah ergeyga gaarka ah oo cusub ayaa markii ugu horreysay baydhabo booqasho kugu imaaday maadaama waddanka jooga keliya saddex bilood waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa ee ajendaha ugu waaweynaa sidii wax looga qaban lahaa arrimaha kale ah maareynta khayraadka biyaha oo baydhabo sidii wax looga qaban lahaa maadaama baydhabo ay biyo la-aan badan ay kusoo noqnoqotay si xal waara looga gaari lahaa biyo la-aanta baydhabo lambarka labaad waxaa laga hadlay arrimaha barakacayaasha maadaama baydhabo ay barakacaashi kusoo badanayan sanadihii u dambeysay ayagana xal waara si looga heli lahaa een arinka saddexaad oo laga hadlay waxay ahayd cadaaladda in wax laga qabto garsoorka iyo cadaalad si looga caawin lahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed een waxyaabaha oo madaxweynaha uu kordhigay oo ah mudnaanta in la siiyo koonfur galbeed waxaa ka mid ahaa een in waxyaabaha oo ay sheegeen ka sokow wax laga qabto een horumarinta dhaqaalaha een ayadoo lagu garab wadaayo arrimaha oo bini-aadinimada oo soo laalaabtay iyo in maalgashi lagu sameeyo ee wax soo saarka sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka shirka wuxuu kusoo dhammaaday guul waxayna ballan qaadeen laba kun iyo labaatanka qorshaha u degsan inuu yahay in focuska la saaro arrimaha aan soo sheegay iyo arrimaha aan hordhignay shir bilaaw ahaa isfahan iyo isbarasho ah iyo in si guud looga hadlo waxyaabaha ay u qaban doonaan ee koonfur galbeed waxaan lagu ballamay shir kaloo ballaaran in lagu soo noqdo oo si qoto dheer looga hadlo arrimahan soo sheegnay arrimo kale aada umahsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu iyo waxyaabaha ugu weyn haddana horyaal miiska noo yaalo waxaa ka mid ah fatahaadaha fatahaadahaasna meel fiican ay marayaan sidaa ogtihiin madaxweyneha wuxuu saaray guddi guddigii hadda waxay la kulmeen qaar ka mid ah qaarna ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho waxay la kulmeen hay-adaha dhan haddana shalay waxaa boqday afgooy iyo meelaha fatahaada ay ka dhacaan waxaa boqday guddi iyo iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada waxaana loo qaybiyey mucaawano ayaa la gaarsiiyey dadkii ilaa iyo kun iyo laba boqol oo qoys ayaa mucaawano loo qaybiyey maantana waxaan rajaynaynaa in hay-adaha isku soo dardaraan mucaawanadaas oona la gaarsiiyo si degdega loo gaarsiiyo khaasatan degmada afgooy
xafaayada nuuna tilmaamo tayada leh xafaayada nuuna xafaayada nuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayada nuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban lama saacadood eh xafaayada nuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayada nuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayada nuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayada nuuna si ah tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya agoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikiin ku surugna
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba hosgeega fulye mid ku mid ah balamihii sodaaday sumaye axmed maxamed oo ah gabar tumi sida jir naafan ah iyo tumiila tibili lixaad ee sanadkun weliba munaasabad lakuga waday magaalada baydhabo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kuga codsatay in langada gaariga iyo isticmaalayaan dadka naafada ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed iyo weliba usiin wakhtigaas balan ku qaaday in gabartaasay toylangada gaarigaiyo codsatay lix bilood kuree geegiyo balanqaadkiisu madaxweyne lafta gareenu sunqow unsuubi gabirtaasayto yarayti iyo anfuliy weliba geegiisu ku wareejiyey gaari yar lankatirgal inoo isticmaalaan dadka naafada saasaatoyna ah gaari casri ee use ka shaqeeyo qalab elektronic gaariga markii laku wareejiyey sumeeyo weliba meelo ku hadalay sumeeyo axmed maxamed oo hayti gabarta naafada ah egeega madaxweynaha balanti anfuli iyo soo kaleeta waalidkiiyo dhali oo iyana eed unka faraxeen ballanqaadkii madaxweynaha unfuli gabartiyo waana iyo unku mahadceliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed fuliyoga balantiyo sunqobdi sumeeyo axmed maxamed geeka maybantana ko geeka ku dhawaay madaxweynaha maxamed xasan laftigareen oo madaxweyne koonfur galbeed geeka eediyeedan kuma hadsini baabuurkeena dawkan dalbade aan dheinsheeni maasha allah geeka eedan kama hadiye madaxweynaga geeka isiin dhan argaytan madan madaxweyne baabuur aan dugsiga iskoolkay kasedawisi alxamdulilah jan fardesatulaala ilaahay isiinka kulmi
asalaamu calaykum madaxweyne koonfur galbeed eedeedan uma hadsano si baabuurka u sumeeyay maxamed axmed si eedeedan uma hadsano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamo ka bacdi horta intii walaale meylinka way dhan aha argdaya salaame gaar ahaanba in salaamay madaxweynagayna koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen hatu goortee codsigaas aragda injiyadiisini baabuurkaas nugdaas boose walbarasho fadaas maanan dareeran maalin la araga aragday yaa aragday lama dolar yaa haka qaada yaa isboolka jeeyay waana ka nagaay lixdan dolara bali oo baasi ana oo hamaalata ahaa weliba aragday meelanka shagayane suuqan lay ku hamaaladaw horta taas arday walbarashadiitii intaas ahayti maxadwiin aan gujeediye codsigaas oo dhan fuliy madaxweynaga madaxweynagayn koonfur galbeed maxadwiin aan gujeediye isoo baarlamadii aragday ee weliba aragday hanoodayti unoo waana aragday weliba aragday ee sugadaani sugashadiina aragday linin fuliy maxadwiin aan jeediye ee codsi kaleen haat wedada hoobana ka darawn aragday ee codsigaas may oo iyaa horta goos oo aragday waan bulshada baleeranta iyaal walbarasho badan iyo leey maxadwiinga ku hay idan awkay guurow awkay guura adeerka eh idaaskii ka dhamaday ahay kana la dhaladi dugsi sare Kenya ka dhamay may odsaday inay aragday madaxweynaha lankan boos in kuweydiyo idaas beelisha in kuweydiyo taasoo ku odsaday
akhyaare weliba ku gudi jirnay qeybagii dhexe ee barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geega kormeeros kusuubiyey aana ku mid a wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradahuusu kormeeray weliba ku mid haytay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed booqashada wasaaradaasaytay weliba ku horeytay booqashausa kaseedi wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibana meelo kula kulamay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo shaqaalaha wasaaradda inka horeen wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba madaxweynahan sharaxay muddada siyeedka bilood ee uu saxiilka ku hayay wasaaraddan waxyaabihin qabsoomi iyo qorshaha cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed hadda horyaala waa ko wasiirka wasaaradda oo sharxaad dheer ku biyi walqabadka siyeedka bilood uu saxilka ku haayo wasaaradda gaadiid haysanin qalab kale haysanin imkaaniyaad haysanin waxaan u istaagnay sidii wasaaradda ay u shaqayn lahayd ee adeegii loo idmaday ay u qaban lahayd runtii oo adeega ugu baaxad weyn wasaaradaha howlaha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ah oo in dowladdan koonfur galbeed ay istaagto oo hadday xafiis tahay iyo hadday ji tahay iyo haddii adeeg bulsho ay tahayba meeshii dhisi lahayd ay qaban lahayd sidaas darteed waxqabadka waxaa ka horeeya in la helo dadkii aqoonta u lahaa ee hawshaa qaban lahaa annaga waa ognahay dowladdu dhaqaalaheeda iyo hawsheeda waxaan ka howlgallay inaan helno saaxiibo nagala shaqeeya in ay naga caawiyaan ee, shaqaalaha mushaaraadkooda iyo tababarada iyo ee, barnaamijyada simancarada guud ahaan iyo qalabka mudana madaxweyne maanta waxaa diyaar oo halkaan fadhiya ee, laba iyo labaatan xubnood oo shaqaale ah ee, laba tayfar ee, agaasimaha guud iyo agaasima waaxyadii iyo shaqaalihii ee, hoosaadkii kaleeto runtii marka laga reebo afar xubnood inta kaleeto waxay qaataan mishaar nasiib wanaag toddobiyo toban miyaan sideed toban xubnood yah kow iyo labaatan baa mushaar qaadata waxaan mushaar qaadanin eh, afar xubnood oo labada la taliye iyo laba xubnood oo kaleeto oo in badan wasaaradda ka shaqaynayay Eh, runtii eh, weli aanan u helin cid naga daboosha Eh, runtii eh, codsigeeda iyo taladeeda intaa hawshaa ka helaysana waxaa aada muhiim igu tahay inaan kuu soo gudbiyo maadaama ay si volunteer ku shaqaynayeen muddo dheer intii aanu saaxiibo aan la hadalnay oo hawsha aan doonayna inay naga naga caawiyaan aan aan hawshooda ka helin mudana madaxweyne ee, waxaan dib u yegleelid ku samaynay ee, xarunta wasaaradda oo ku shaqaynayso oo ahayd hal qol waan ka gudbay Een, waxaan ee, qodobka saddexaad naqshadaynta iyo qiimaynta dhismaha xarunta wasaaradda oo ay sameeyeen injineerada wasaaradda waxaana sidoo kale ee, dadaal dheer u galnay inaan helno saaxiibo nala shaqeeya saaxiibada marka madan madaxweyne aanu helnay oo hadda hawsaas wax nagala qabta waxaa ka mid ah eh, hay-adda eh, UNOP, eh, un habitat oo nagala shaqaysa dhanka eh, naqshadaynta iyo qaabaynta magaalooyinka hay-adda un o b s waxay nagala shaqaysaa waxay naga caawisaa sara u qaadista tayeynta shaqaalaha hay-adda nis foundation waxay nagala shaqaysaa dhisidda wadooyinka xaafadaha dhexdooda ah kalstonka iyo waxyaabaha barnaamijkaas woliban waxaa jira mashaariic bangiga ee, ka wado guud ahaan dalka annagana ka wasaarad ahaan wuxuu nagala shaqaynayaa ee, qorshaha dhismaha wadooyinka waaweyn ee dhex mara magaalooyinka ee, gobolka koonfur galbeed banka horumarinta ee, africa ee, sidoo kale wuxuu nagala naga caawiyaa sare u qaadista tayeynta injineerada wasaaradda iyo qalabaynta xafiisyada wasaaradda ku howlgasho ilo waxay naga caawisaa tababarka shaqaalaha iyo qa- iyo qalab ay siinayso injineerada qeybta ilaalinta tayeynta dhismaha ee, tayeynta dhism- ee, dhismooyinka arrimaha sharciga wasaaradda iyada oo dhaqan gelinaysa howlaha shaqo ee hor yaalla si ay u fududayso waxay diyaarisay mashaariic sida sharciga xeerka dhulka magaalooyinka oo ay wasaaraddu dadaal dheer ku bixisay sidii loo hirgelin lahaa ee sha- ee sharcigan kadib markii ay ee, ogaatay in baahi weyn loo qabo sharciga dhulka sidoo kale wasaaraddu waxay samaysay sharciga ee, sharcigii diiwaangelinta shirkadaha dhismaha oo goor dhow la horkeeni doono golaha wasiirada iyo baarlamaanka waxaa sidoo kale wasaaraddu ay diyaarisay sharciga wadooyinka isagoo oo goor dhow la geyn doono xukuumadda iyo baarlamaanka waxaa sidoo kale wasaaraddu ee, qorid ee, ku wadaa sharciga xakamaynta xamuulka gaadiidka ee, arrimaha bulshada wasaaraddu waxay bilowday tirakoobka iyo diiwaangelinta ee, xarumihii dowladda waxay bilowday dayactirka wadooyinka ee, si isxilqaan ah waxaana lagu bilaabay wadada dhex marta ee, bartamaha magaalada baydhabo waxaana sidoo kale si isxilqaan ah wasaaraddu u bilowday dhismaha maxkamadda degmada xudur dhismaheedu hadda socdo waxaa la diyaariyey naqshadaynta magaalooyinka xudur iyo baydhabo waxaa sidoo kale ee, wadnaa tababar shaqaalaha dowladaha hoose si ay ugu qayb galaan diyaarinta naqshadaynta degmooyinka aan weli loo samayn wax naqshadayn Ee, madaxweyne madaxweyne ee, barnaamijyada hadda in waxqabadkaa waxaana hadda qabyo noo yihiin waxna aan fulinoan qabanay waa sidaa weeye waxaan jeclahay mudane madaxweyne in aan ee, naqshadayntii ee, iyo sida injineerada aan qaadanay ay ku wada fayd u yihiin Ee, runtii hal injineer baan weli aanan ee, injineerada hadda halkaan fadhiya aanan mushaari ahayn Ee, injineer caliow isaguna waxaan jeclahay ee, heshiisaan hadda la soo galay safarkii aan nairobi ku maqnaa ayelo in asna barnaamijkiisa u bilowdo haddii ilaahay idmo Ee, marka een, waxa weeye iyagaan waxoogaa briefina ku siinaya sida ay aqoontooda iyo hawshooda ay diyaar ugu tahay wasaaraddu hadday jid tahay iyo had-
notayo darsan dalsan notayo
dantiguud bulshoodii adeegyadii daruurigahaayanga doodi'i murunkii ku heri may weeli notayo darsanga adeegsha diyaarnagadi dalsan notayo deeg alashaniyo garsoor daacada maamulkan ku diiwan gadhan notayo dalsan kolweba ma induuwantaa in adeegowka bulshooda dad ibeer baabuur hooshal galbaasan amboo matoor lashal wareegasaan dhammaan hantida muguurtada eh marbahoo lashal wareegasaan heliis dukumenti le hodhow halsingnagadaw haysin diyaariyo deera notayo darsan may kaloo siin la diyaaretaa diyaaryoowka heer hoosaaneed ee shirkiroo iyo ururee madaniga eh i diyaariyowka qoraale deemo la shalqaadow dardaaranka iyo waliilamid eh sharci degsan i dukumenti aysin suubiyo seeda hor in deeraa notayo darsan dignin hori haysi doo alla ma ka geliyo dameerka isaar inti adiina kindeerna kolba oo hanta ma guurtee lisal wareegasaan lidiigsida nootaayo dalsan maykiinka diyaar aha qabiiro khibridiyaale maamulka nootayaalka sada doctor sheekh xasan cabdiraxmaan kaaliye iyo weliba injineer zakariya cusmaan ibraahim zakiyare iyo weliba doctor maxamed cabdulaahi cabdi olin gordow kaafi intaasi in ku badan oo adeeg bulsho ee iyo may bakiinka diyaar aha nootaayo dalsan may banakayaale ha ka horjeedka ee hotel sydney ee magaalada baydhaba wali faahfaahin intaas dheer kula xiriir taleefon lambarada shale ewardii halshan labaati lama labaati sagaal afartiili
amin faylan akhyaare markale kureed markii uu sharaxaad dheer uu sukubiyey wasiirka howlaha guud walqobadshay iyo weliba meeli ku hadalay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen usoona u mahadcelin balaaran unjeedii shaqaalaha iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee ku dowlad goboleedka koonfur galbeed waa ku madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed hadal kooban kujeedii kormeerkiisa kusuubi wasaaradda howlaha guud iyo dibidhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya howlaha guud iyo dibudhiska koonfur galbeed agaasimaha iyo shaqaalaha wasaaradda howlaha guud injineerada agaasimo waaxeegyada iyo saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, runtii maanta ay tahay desembar toddobiyo toban sharafay noo tahay inaan soo booqanno wasaaradda howlaha guud oo ah wasaarad eh, muhiim u ah dalkan eh, iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedba Eh, rajada ugu badan oo dalka uu leeyahayna gacanteeda ay ku jirto maadaama ayaanan ka rabno inay dibudhiskii dalkan iyo horumarintii koonfur galbeed ay hormuud ka noqoto ay gacanteeda haysa ay tahay wasaaradaha wasaaradda ugu muhiimsanna ay tahay sharaf weynay noo tahay waxaan warbixin u fiican uu naga siiyey wasiirka wixii u qabsoomay waa tilaabo fiican haddii ilaahay idankiisa ay idiin suurta gashay in xafiisyadii ay idiin bataan adinkoo aanan wasaaraddii la dhisin hadday suurta gashay in shaqaalo wasaaradda loo helo oo mishaar qaato oo wasaaradda ka shaqeeyo kow iyo labaatan qof ah afar qofna ay hadda ku shaqaynhayaan voluntary oo ay sugayaan ayagan inay mishaar helaan waxyaalaha horumarka guulahay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa afartan inay shaqadii usoo baxdo shaqaalo kaleo ka badan oy wasaaradda xaq u lahaydna ay hesho insha allah sida warbixinta nagula siiyey iyo barsentationkii quruxda badnaa oo rajadana geliyey la sameeyey intaba waa ku mahadsantihiin isku dayada fiican iyo kabasitiga injineerada ay leeyihiin waa wax loo baahnaa waayo annaga naftirka annaga waxay noo noqonaysaa rajo iyo yidadiilo hor leh iyo aragtidii aan wasaaradda ka qabnay maahan in aragti kale ay leedahay xilligii aan imaanaynay oo muddo hal sano a laga joogo shirarka caalamiga ah oo hay-adaha la shaqeeyay wasaaradda markii laga qaybgalayo oo laga hadlayo infrastructureka waxaa la dhihi jiray wasaaradda male cabacity injineero qaban kara shaqadan shaqada ay ayada lahayd marka maanta waxaa ii muuqatay inaan la dhihi doonin oo la dhihi doono waxaa joogo injineero shaqadan qaban kara leh oo cabacitigaasi taasna waxaa ku mahadsan wasiirka iyo agaasimaha iyo dadka ka shaqeeyay oo dhan iyo hay-adihiin kala shaqeeyay intaba aaday u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa markaan wax laalay wixii shaqo ah oo lainka filaayay ama lainka sugaayay ama xaq u lahaydeen inaad gudan doontaan annaga naftirka annagana ay noo noqon doonto inaan idhaahno wasaaradda waa ku filan tahay shaqadeeda injineero iyo dad agaasimayaal kabasitigaas leh oo shaqadaas gudan karana waa joogaan inaan idhaahno hadduu ilaahay yidhaaho waxaan inkaga mahad celinayaa dadaalkii waktiga dheer ay geliseen waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo isbedelkii cusbaa oo agaasimaha yuusuf uu wasaaradda kusoo biiriyey oo uu u noqday wasiirka maxay ahayday shaqo muhiima uu la qabtay isagana waan u hambalyeynaynaa tiimkan aqoonyahanada iyo injineerada inta joogana waxaan leenahay horay u socda waajibiid waajibaadkiina kuwa guta noqda waxaan kaloo u mahad celinaynaa hay-adihii uu ka kaalmeynayay shaqadiina oo ay ugu horeysay u n habateed iyo hay-adaha kaleo dhan u n o b s iyo african development bank iyo world bank intaba waxay way ku mahadsan yihiin sida ay guud ahaan ay ula shaqeeyeen dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda howlaha guud aada iyo aada u mahadsan tihiin shaqo wanaagsan waxaan idin leeyahay hambalyo rajo fiicana noo muuqato horay u socda aadaa u mahadsantihiin
may usmarine mayle bowrahayo nugun miday unugun aloolma jiirahay sharabiikaningna oo qaadawaay ma oshi ana si aan weelo unugun waa bukunoogay laysa alamru kama tadunnu ingnuglay arrintaasi adaka aalasame ee mushkiliyooba dhammaatay adalaynii dabwada man weydiida onaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka tala galay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuuralak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuuralak iyo ivolak aanooyin lambogiyo nafaqii burutiin nusqaan hayna aana laha buuyo nkaroonaw unuga aanooyinka nuuralak iyo ivolak korsiimada awlaadaa kaalinwiinku qaadaayan mayweeli nafaqii daawo lahan sharem aana laka garodaaw mayka jartee maadada zinga oo ay walku horseedo shibankii oloolmadhiirka awlaadaa aanayaalka shalci nuuralak iyo ivolak ama antiyo makoow maaso idaa ay kumoganaanay anka dadaal awlaadaa adiiba aragaase ummado kalena gudbiyaasa khubarada caafimaadka dhakhaatiirta adaayeen ini caafimaad hambalan siiyo owlaada ibolag iyo nuuralag caqli iyo awood itaala ku helay unugilisi ibolag iyo nuuralag oo hasaartay shirkadda almaraaci baby food company caanooyinkii shalay nuuralag iyo ibolag mayn shal bahaayano s1 oo unugilaka siiyo mulle ilaa yoonay libilood isku deerow s2 oo la siiyow todoba bilood ilaa iyo halkasina s3 oo la siiyo hal sana ilaa yoonay saddesan isku deerow unuga intaas mahi kordhiiday shirkadda almaraaci baby food company oo kiyaala riyaad ee dalka saudi arabia caanooyinkii shalay nuuralag iyo ibolag yamayba ku helaase kawaai general shop kawaai general shop may kaloo siinka diyaar aha shopping iyo bagaash maacu inshal dhamanayna kawaai general shopping yamay batiyaale jiirada lamaa jidwiinaga ha ku bahow haafada isha waana galow masaajidka jaamacaga markii ad roogda galantaa midig fiirimayba markiiba aragaase boorka qoran kawaai general shopping amwali faahfaahintaas dhaar kule hariir taleefanada lambareediyo shale eberli hal shan tumii todobo tumii kow sagaaliyo todobo ama eberli hal lama konton ishan konton isiyeed konton ishan
wayba dhegaysadahay tan akhiyaaray barnaamijkii kulanka ee warbaahinta warsan qaybogeen dambooy ee barnaamijkan iyo hasla deerni mas-uuliyiinku dareerta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maalmo gelaha dhaafiba ku suganaayeen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba degmada afgooye geega iyo deersiyenga gargaar gargaarkaas oo ahaayay qalab lanka tiragalay in wallanka goboda meelo fatahaada sukusuubi webiga shabeelle mas-uuliyiinta kusugan degmada afgooye ee ka socda maamulka koonfur galbeed weliba ku mid ah guddiga gargaarka iyo fatahaada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo haadha ku mid ah golaha wasiirada oo ku mid ayay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasiirka kalluumaysiga saas haatee welibana la jare guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo guddoomiyaha degmada afgooye weliba markii oo gargaarkaas iyo qeybyan kureed iyo la hadaleen warbaahinta mayba sharxaad ku biyenga gargaarkii dhiibay iyo sidoo kale sidii wallanku gobodii fatahaada suubi webiga shabeelle iyo on xuseen in bulshada ku dhaqan degmada afgooye gacan weyn iyo ku jeysadeen hirooga meelo badan oo fataxaada kusuubi webiga shabeelle waana mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo arrintaas ku hadalaayeen walina aan ka horeeyay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kii hay-adaha ka shaqeeya gobolka shabeellaha hoose oo maanta xarunta wardi aan kula kulannay annagoo ah golaha wasiirada koonfur galbeed qayb ka mid ah iyo guddiga gargaarka ah oo guddoomiyaha gobolka xubin ka yahay iyo ku-xigeenada gobolka iyo guddoomiyaha degmada afgooye ayadoo laga hadlaayay fataxaadda ka jirta webiga sameeyey webiga shabeelle gaar ahaan ku sameeyey degmada afgooye runtii hay-adaha qayb xoogooda ballanqaadyo badanay sameeyeen inta kalena insha allahu laba maalin kadib ayaa kulan muhiim uu jiri doonaa oo runtii waxyaabahay iyabooheyn sidii loo gaarsiin lahaa degmada ujeedka guud ee kulanka intaasoo ahaa waxaa noo sii faahfaahin doona runtii wasiiradeedii kale iyo iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada ayaanu kusoo dhaweynaynaa asalamu alaikum waraxmatullahi wabarakatu magaalada muqdisho golaha wasiirada ah qaybna ka ah yani xubin ka ah guddiga gurmudka fatahaadaha koonfur galbeed soomaaliya runtii shirkan waxaa looga hadlayay sidii gargaar degdega loo gaarsiin lahaa oo noociisa ka duwan wixii horey aan uga qabanay degmada afgooye sidaad ka warhaysaan horey annaga waxaan ka jawaabnay maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo shacab ahaan annagoo isku duuban in la xiro meelaha webigu uu ka fatahay meelihii webigu uu jabsaday ee biyaha hawliga ku socda darteeda ee inaan xirno biyo-xireenno la sameeyo si biyaha aysan u soo gaarin xaafadaha iyo magaalooyinka een waxaan gaarsiinay degmadaasi ilaa iyo soddon kun oo jawaano ah waxaan sidaasi la mid aan samaynay ilaa iyo ee, konton gaari oo runtii caro lagu geeyey magaalada ee si biyo-xireennadaas loo webiga meelaha uu ka fatahay loo xiro dadka ee, shacabka ah ee magaaladaa deggan runtii gurmud gudahooda ayay isku sameeyeen een, cid walba oo gurigeeda biyo ka soo galay waxay u qaxday ciddii kale ee ehelka la ahayd ee ugu dhoweyd taasoo ah ee runtii waxaan uga duwannahay dadka kale ee ee soomaaliyeed aad iyo aadaan uga mahadcelinayaa dadaalka faraha badan ee maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka iyo ciidamada amniga iyo shacabka degmada afgooyba ay sameeyeen waktigan hadda la joogo een, waxaan joognaa marka in gargaarkii ee, hore gargaar ka duwan in la gaarsiiyo degmada maadaama webigii fatahaadiisa ay gaartay inuu dhaafo leebalkii loogu talagalay webiga labada gedi ee magaaladan uu fatahaaddii uu saameeyo oo xaafado fara badan dad ay degganaayeen ay ka qaxaan een, ay dulsaarna ku noqdaan guryo kale oo ehel kale ee ama qaraabo kale ama soomaalida kale ee deriska la'ah ay u qaxeen oon biyihii gaarin weli webiga wuxuu wadaa biyo xoog loo wadaa een, qaab loo xiri karo oo biyo xireen loogu samayn karana hadduu webiga mar leebal ka dhaafo way adag tahay waxaan halkan isugu yeernay ee, wasaaradda ee, gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka koonfur galbeed guddiga gurmudka fatahaadaha ee uu magacaabay madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen dhammaantiinaba halkan waxaan kula kulannay hay-adihii ka shaqaynayay gargaarka si gaar ahaana gobolka anshabeellaha hoose waxaan u gudbinay een, in la joogo waktigii dadkaas si degdeg ah loo caawin lahaa een, isbuucan gudihiisana waxaan rajaynaynaa halkaas inaan gaarsiino raashiin teendhooyin een, marakaneecooyin daawo iyo wax allaalo wixii kale ee dadka shacabka halkaa jooga loo awoodo waxaan rabaa dadku waxaan waa musiibo rabbaani ah inay dulqaataan ay iscaawiyaan ay isku sabraan musiibadu markay imaato gargaarka ugu horeeya waxaa laga rabaa qofka kuugu dhegan ee kuugu dhow dad ahaan inuu kuu fidiyaa la rabaa sida hadda afgooy ay samaysayna waa wax aad loogu faani kara maamulka iyo ciidamada amniga iyo odayaashan waa u mahadcelinayaa golaha wasiirada iyo guddiga gurmudka fatahaadaha koonfur galbeed oo baaqayna ka soo jawaabayna waa u mahadcelinayaa sidaasa la mid ah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa een, golaha wasiirada federaalka xildhibaanada federaalka ah een, shirkii een, een, golaha wasiirada ee khamiislihii hadda lasoo dhaafay ee federaalkii kii koonfur galbeedba in looga hadlay arrinta een, ee dhibka ah ee fatahaadaha ay u geysteen degmada afgooye ra-iisul wasaaraha uu baaq diray madaxweyneheena cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen sidaasa la mid ah baaqi uu asagana hay-adaha iyo golaha wasiiradaba intaba uu gaarsiiyey in gurmud deg degaa la gaarsiiyo shacabka ku nool afgooye way naga go-on tahay waajibaadkeena dawliga ah inaan ku imaanay oo ah afgooyo masiibo adag ay qabsatay marka taasina masiibo hadday dhacdo sida waxay dhahayaan dadkii ugu horreeyay ay sheegeen waxay u baahan tahay si deg deg ah in loo garab istaago Een, haddii kale waxa weeyaan wixii ay dheeraanayaan dadka ugu dhow ama garabta isla markii oo u dhowna masiibadaas haddaysan si deg deg u garab istaagin dadkii kale oo ka dambeeyaan ayagana waxaa ku dheeraanaya inay kasoo gaaraan Een, hadda waxyaabo badan oo aan waxay dhahayaan oo aan garab istaagnay way jiraan baahi fara badanna way jirtaa dadkii waxay u baahan yihiin guryahoodii biyaa qaadeen guryahoodii way ka baxeen Een, waxay u baahan yihiin teendhooyinkii u baahan yihiin nololay u baahan yihiin meel dib loo dejiye u baahan yihiin marka insha allah waxaan baaq ujeedinaynaa intii hay-adaha gargaarka iyo dhammaan dowladaha waxaan ka rabnaa inay dadkaas nala soo garab istaagaan ayna caawiyaan ee waxay noo qaban karaan hadda waxay dhahayaan ilaa inta tabartooda ilaa igsiidaan qolo kasta inay noo qabato ay nala garab istaagto asalaamu calaykum waraxmatullah
الرحمن الرحيم kulankii oo muhiimka ah magaalada muqdisho aan ku yeelnay hay-adaha enjiyooyada iyo internationalka iyo iyo cid walba ciddii wax ka qaban lahayd deegaanada shabeelle hoose khaasatan fatahadihii webigii uu fatahay degmada afgooye haddii guddigii fatahaadaha oo dowladda koonfur galbeed uu madaxweynuhu magac cabdilcasiis laftigareed oo inay ka jawaabaan dhibaatada ka jirta shabeellada hoose si aan wax uu dadka uun wax loo gaarsiiyo hay-adahaasi shirkaas saaka waxaan ugu imaanay magaalada baydhabo si aan ugu qayb galno oo hay-adaha in ay deeq bixiyaasha iyo qof alle qofkii kale oo hay-adaha sida dowladda federaalka iyo wasaaradda gargaarka masiibooyinka in ay ay wax ka qabtaan deegaanadaasi aan ugu imaanay magaalada muqdisho shirkaasi oo si weyn ee loogu soo qaybgalay annagana si fiican ugu dhammaaday in hay-adaha ay ballan qaadeen in ay ay- ay qaban doonaan ee shirarkan kuwan ka badan oo kale ee maalin walba laisku imaan doono isbuuciba laba jeer in laisku imaan doono ay ballan qaadeen in ayagana wax ka qaban doonaan Ee, marka waxaan rajaynaynaa insha allah in laga jawaabo baahidaasi iyo fatahaadaha uu sameey webiga Ee, saas darteeda guddiga fatahaada wuxuu u soo gaaray in eh, shabeellaha hoos wax laga qabto si emergency ah deegaankaas wax loo gaarsiiyo Ee, anagoo raacayna oo amiirka madaxweyne cabdilcasiis laftigareed in ee, shabeellaha hoos si ee, un wax hadda degdeg ah loo gaarsiiyo marka dowladdu waxay ka jawaabaysaa baaqii shacabka uu ka soo yeeray ee dhibka gaarsay ee, dadka oo ka barakacay webiga dhinacyihiisa iyo dhibaato ay gaareen aniga waxaan leenahay ilaah ha bixin kara insha allah laakiin wixii dadaala dowladda way wadaa guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada ee, guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo guddoomiyaha degmada afgooye oo kulinkaasi nala socdeen ayagana si weyn ugu hadleen in deegaankaasi wax la gaarsiiyo ay ka mid ahayn wasiirada ee, wasiirka wasiir ku-xigeenka gargaarka uu baraka nala soco asigana marka shir- shirkaasi si fiican nagu soo dhammaaday insha allah waxaan rajaynaynaa is- isbuucan insha allah ee, wax la taaban karo in degmada afgooye ay ay ay wasiiradda iyo iyo iyo hay-adaha ay dhamma ay gaarsiin doonaan insha allah aad umahadsantiin jimciil maanta waa taariikhda tahay shan iyo tobanka disembar laba kun sagaal iyo toban waxaan joognaa magaalada muqdisho waa u imaanay inaan ka jawaabno qayladhaantii ka soo yertay eh, degmada afgooye oo runtiina loo sheegay in baahi badan oo dhibaato oo dhinaca fataxadda ay u geysteen ay ka jiraan oo dadkuna ay u baahan yihiin in aad loo caawiyo Eh, halkan waxaan kula kulannay eh, dhowr wasiir guddoomiyaha gobolka ku-xigeenadiisa guddoomiyaha degmada iyo hay-ado toban iyo sideed gaarayo waxaan dhammaantood u sheegnay aan ka wada hadalnay in afgooy maanta hadal aan u baahnayn ay u baahan tahay in wax loo qabto Een, insha allah shirkan wuxuu ahaa bilow shirkan wuxuu ahaa markii ugu horreysay ee arrimahan afgooyashada aan isugu imaano insha allah waxaan rajaynaynaa in shirkan ee, waxaan ku balannay in mar walba la shiro isbuucii mar la shiro aan isku imaano aan ka wada hadalno wixii la gaarsiiyey wixii la gaarsiin waayey sababta loo gaarsiin waayey Ee, dhanka kale waxaan rabaa inaan een, anoo ka ma- ma- wakiilka guddiga fatahaadaha ee maamul goboleedka koonfur galbeed uu magacaabay mudane cabdicasiis xasan maxamed madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Ee, waxaa maanta markaa ee, isagoo aan fulin awaamirtiisa iyo taladiisa ayaa waxaan kusoo gaarnay afgooye inaan maxaan ku dhahaa dadka aan la qaybsanno ee, dhibaatooyinka iyo baahiyaha ay qabaan aan aragno Ee, nasiib daro dadka waxa waay waxaa ku baxay biyo badan waxay u baahan yihiin gacan badan maanta waa hadal iyo ma jirto assessment ma ahan maanta waxaa gacan in lasu laysu geysto wixii afgooy loo qab loo qaban karo loo qabto dowladda federaalka ee, dadkaas ee, muxsiniinta ee wax bixiya ee diyaasbaraha ka soo jeeda koonfur galbeed gaar ahaan afgooye iyo ee, dowladda ee, xildhibaanada federaalka iyo wasiirada federaalka waxaan si sharaf iyo xushmad leh uga codsanaynaa in il gaar ay ku fiiriyaan dadkaasi een, si deg degna maxaan ku dhahay ugu gurmadaan dowladda koonfur galbeed diyaar ay u tahay mar walba sidaan maanta usoo gaarnay xamar inaan usoo gaari doono mar walba aan ka warqabin doono xaaladda afgooye insha allah waxaan rajaynaynaa inay afgooye ka samata bixi doonto dhowaan een, fatahaadahaas iyo dhibaatooyinka uu geystay fatahaaddu haddii fatahaadda ay dhammaato waxaa suuragala inay ka dhashaan sida laga dhawaajiyey cudurro ee, kaneeco iyo shuunbiyood iyo waxyaalo la mid ah marka insha allah iyadana marka la dhammeeyo fataxaadda gurmashadeeda waxaan rajaynaynaa in ee, loo istaagi doono haddana dadkaasi sidii ay u heli lahaayeen waxyaalaha daruuriga u ah dhinaca caafimaadka insha allah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareed diyaara waxay u tahay meel walba oo ay dhiba ka dhacaan oo koonfur galbeeda in loo gurmado waana diyaara unaha insha allah waata hadda bay aan xamar usoo gaarnay insha allah waxaan rajaynaynaa baaqeena iyo qayldhaanteena in la maqli doono afgoyna jawaab fiican
kolkale hamiin faylan akhiyaaray qaybagindambooy ee barnaamijkeena kulanka iyo ku guda jirna magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose geega weli badeeray wafdiis hogaamiyo wakiilka ergeyga gaarka qaramada midoobay in qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan safiirka midooda yurub ee arrimaha soomaaliya iyo xubno ka socda daneeyaasha arrimaha soomaaliya weliba wafdigaasi intii markii deeray magaalada kismaayo kulan iyo laqaadana madaweynaha dowlad goboleedka jubbaland odayaasha dhaqanka iyo qeybo kala duwan bulshada iyo dhallinyarada walina ujeedshayo waxaayay sidii xal lagu deeri lahay khilaafaadkan dhexe dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland shirkaas markii ha dhammaaday weliba si wadajir ah warbaahintan la hadalay wakiilka ergeyga gaarka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya master james swan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed midoobe Intergovernmental Authority on Development and the United Nations. We are very pleased to be here in uh, Kismayo, Jubaland, uh, as the third uh, stop on our visits to federal member states uh, throughout Somalia. As on the other stops, we have discussed uh, important national issues for 2020, including elections, constitutional reform, continued uh, efforts to uh, pursue uh, security gains against uh, Al Shabaab, debt relief, and the development agenda. And we've benefited from our consultations with a mix of uh, political leaders, civil society organizations, elders, and others. Uh, since we are here in Jubaland, we are also mindful uh, that uh, many aspects of the political situation remain uh, unresolved. And we also took the opportunity of our visit to Jubaland uh, to seek the views of all of the stakeholders with whom we had contact on what might be done uh, to improve the relationship between uh, Mogadishu and Kismayo uh, for the benefit not only of the people of Jubaland, but in order to uh, make further progress on the national agenda throughout Somalia. Uh, again, we're very grateful for the warm welcome. Uh, we will make uh, a further statement prior to uh, our departure this afternoon, uh, but we uh, thank uh, the people, the authorities of Jubaland for this warm welcome. Thank you very much.
اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا نستعين على اول الدين الدين السلام على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين waxaa maanta sharaf weyn noo inay nagala socdeen inuu yimaadeen visit srstiga iyo ambassador iyo africa union qodobo saldhig u ahaa wadahadaladooda waxay ahaayeen qodobka ku saabsan dastuurka dhammaystirkiisa iyo doorashada laba kun iyo labaatan arrinta deen cafiinka iyo xoraynta deegaanada maqan iyo la dagaalanka shabaabka sugitaanka amniga arrinta dastuurka waxaan isla qaaday dhammaystirka dastuurka inuu yahay cudurdhaxaadka dowladnimada hore u socodka iyo soomaalidu waxaa keliya isweyn oo kalese inay tahay in heshiiskaas ay gashay ee dastuurka ah ama constitutionka ah inay noqoto midka bayska u ah dowladnimada soomaaliya taana ay cid waliba ra'yigay ku leedahay iyo shaqaday ku leedahay ay ka qabato arrinta doorashooyinka waxaan isla qaadanay oo ka wada hadalay ra'yiga iyagu yahay inay tahay wax u baahan wada tashi inay ka wada tashadaan dadka stakeholderska ah dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo cid kastoo ay khusayso oo arrintaas doorashooyinka ay muhiim u tahay in la tala geliyo oo taladu ay noqoto tale la wada leeyahay wax qof qaadan kara inaysan ahayn la dagaalanka al-shabaab iyo in amniga la sugo wuxuu ahaa qodob aada xasaasi oo muhiimna ah waxa ugu badanna ay ahayd in loo baahan yahay in laga shaqeeyo si dhab ah in lala dagaalamo shabaab wadanka la xoreeyo la xisaabtamo ciidamada la isu keeno kuwa amisom iyo kuwa soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada intuba inay shaqadaas si dhaba wada qabtaan qodobka afraad oo ahaa arrinta deyn cafiska ah ay nagala hadleen waxay ahayd inaan diyaaru nahay in deynta la cafiyo deyn cafiskaasina macnihiisu yahay in dadka soomaaliyeed ay bal hore usoo dhaqaaqi karaan oo taa macnaheeda uu noqonayo culays saaran soomaalida oo ilmaha dhalan doona waxay tahay wax dul saaran taas ay keeni karto horumar iyo tallaabo hore in loo qaado arrinta deyn cafisku markaa waxay ahayd qodob aada u muhiimsanaa oo aan isla qaadanay arrintaas in laga wada shaqeeyo dhammaystirka arrintaa deyn cafiska kabacdi si soomaaliya ay u hesho inay dhaqaalana samaysato horena ay uga socoto waxaa soo raacay waxay arrinta jubbaland oo ahayd mid u baahan in laga wada shaqeeyo guud ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo isimaatikooda iyo midayntooda iyo wadatashdooda si qodobadaasoo dhan ay u hirgalaan waxay ku xidhan tahay waan isla sheegnay inay tahay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay saldhig u tahay qaabkaa in loo sameeyo jubbaland horey bay u socotay heshiisiin badan baan gallay wax badan baan ka soo shaqaynay waxaan rajaynayaa saaxiibaday safarkooda dambena inay sidaasi ka fiican waxaan kala hadalay dhibaatooyinka ay keeneen daadadku magaalooyin badan oo gobolka ka mid a rababo badan ay ka deen weliba hadda agteenuu marayaa isagoo soo fatahay dhulka kale iska daayay ay u baahan yihiin dadka deegaankan inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin kaalmada caalamiga la bixinaya qolyaha qaarkood iyuda iyo african union iyo gooni aanu soo aragnay iyagana guud ahaan arrimahaasanu ka wada hadalnay aad baad u mahadsantahay maasaqaarka thank you very much
guud ahaan taasiyaha ka afmeera barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan isingow nimaadan kula dareerteen raadiyo warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka hontii habadiisu ka jaray walibaa gacan weyn ku jeysla ay dhinacsanaada saaxiibkay almuhandas injineer bilaal hilaal sheekh shuceeb anigoo maleelan siinla socodsiyaay tani hamiin kale intaynu ku kulmi doonano waliba siinkugu tabaane ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu